sala allahu alayhi waaalih wasalam kitaabka waxaa soo ikhtisaariyo soo gaabiyey cumar cabdiljabaar oo nin masri ah wuxuu ka soo gaabiyey kitaab caan oo la yidhahdo nuur alyaqiin fii siirati sayidi almursaliin oo qoray alkhudari bak nin caalim ah oo asalkiisu turki ah laakiin ku dhagnaa masar qarnigii sagaal iyo tobnaad ayaa kitaabkaa qoray kitaabka wuxuu usoo gaabiyey in lagu dhigto dugsiyada hoose almadaaris alibtidaa'iya xilligaa oo dadka aqoontoodu aada u sarraysay oo garashadooda luqaddu ay fiicnayd ayaa kitaabka aynu bilaabi doonno biidni illahi tacaala ee imika aada loo ictimaado ayuu ugu talagalay waxa uu ku soocan yahay waxaa ka mid ah kelmadaha uu ku qoran yahay oo sahlan iyo soo gaabin uu soo gaabiyo mawduuca siirada ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo su-aalow ka bixiyo ficlan intaynaan kitaabka gudagelin siiro waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan aariiqa alkhaasatu bishaks ariiqadu qofku u nool yahay iyo siduu u dhaqmo ayaa siiro la yidhaahdaa waa kii ilaahay subxaana wa tacaala lahaa sanuciiduhaa siirataha aluula sanuciiduha ushii nabiyullaahi muusa markuu qaaday ay maska noqotay sideedii horean ku celinaynaa bimacnaa qaabkay ahayd markii hore ul bay ahayd iminkana waxay isu bedeshay mas waxaanu ku celinaynaa ulnimadeedii qofku qaabka asalka u ee lagu yaqaano iyo dhaqankiisa ayaa laydhaha siira markaynu ka warramayna siiratu nabiyina moxamed sala allahu alay wasalamna waxa weeyaan qisatu xayaati الnabiyi wa sifaatihi wa dacwatihi wa makaasihi wa saraayaahu ayaa la ydhahdaa qisadii nolosha rasuulka calayhi salaatu wasalaam ha ahaato intuu nebiga ahaa iyo intaanu nebiba ahaynay ka horraysay iyo sifooyinkii alla ku abuuray kuwii khalqiga ahaa ee muuqday iyo kuwii khuluqiga ahaa ee dabeecadda iyo dhaqanka daakhiliga ah ee ilaahay siiyey labadaba iyo dacwadduu bilaabay iyo dagaaladii uduulaankii jihaadkii hadday tahay makaasidu isagu la socday iyo ciidamadii iyo gaadihuu diray intaasoo la isku soo xooriyo ayaa siiro la ydhaahdaa waxay ka bilaabantaa mawlidkiisa iyo dhalashadiisa rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka uu dhashay ayay ka bilaabantaa waa inta laisku raacsan yahy culamada qaar waxay leeyihin maya labadiisa waalidna in loo soo taariikheeyo ayaa iyana fiican si loo fahmo bal cidda uu ka abuurnaa yaa dhalay aabbiya hooyadii qaarna way sii ballaareen may waxay dhahan qoyska laftiis bal in reer bani cabdilmudalib ama reer bani haashim loo soo siireeyo ama loo soo taariikheeyo qaar way sii horraysiiyaan oo qusay ibnu kilaab bay ka soo bilaabaan qaarna waxbay gaadhaan inay ka soo bilaabaan nebiyullaahi ismaaciil iyo markii maka la soo degey marka meeshii la doonaa laga soo bilaabo haddii la doonaa laga soo bilaabo nebiyullahi ibraahim oo ismaaciil aabbihi ahaaye waxa loo socdaa loo golleeyay waxa weeyaanuun noloshaa ka bilaabantay dhalashadiisa ilaa maalintii godka la dhigay intaa siirada noocaasina waxa weeyaan cid ilaahay abuuray ciddii ugu qiimaha iyo qaayaha badnayd nolosheedii ayaa la diraasiinaya maaha shaksi caadiya waa bashar ilaahay uu doortay inuu waxyiga qaado oo uu ummadda wax ka bedelo xaaladdii lagu noolaa uu ka bedelo dariiqii qalloocna uu u bedelo dariiq toosan oo ilaahay subxaana wa tacaala xaggiisa uka hagaajiya nolosha noocaasa in la diraaseeyo oo la bartaa waxay leedahay faa'iidooyin aad iyo aad u badan salafuna saalix dadkii waxwaacnaa saxaabadii taabiciintii iyo taabicu taabiciinna way baran jireen taabiciinta dhowr nin baa waxaa laga hayaa inay yidhaahdeen kunnaa nucallamu almakaasi kamaa nucallamu suurata min alqur'aan waxaana loo bari jiray makaasida iyo siirada rasuulka calayhi salaatu wasalaam sida qur-aanka naloo baraana loogu bari jiray waayo waxay sidaa ugu barayaan dhallinyarta iyo carruurta iyo ubadka wax kale maaha noloshii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayay ku soo hordhigaysaa ee ilaahay yidhi waa dayashadiin ee ku dayda laqad kaana lakum fii rasuuli illaahi uswatun xasana markaasuu qof walbaa ku dayan kara odaygaa ku dayan kara qofka yarbaa ku dayanaya raggaa ku dayanaya dumarkaa ku dayanaya macallinkaa ku dayanaya shaqaalaha ku dayanaya taajirka iyo ganacsadaa ku dayanaya waa nolol aad iyo aad u dhammaystiran oo ay leeyihiin culimmadu qof kasta waxa uu u baahdo ka waayi maayo marka la barbar dhigo nebiyadii hore waxaa laga yaaba nebi ciise oo kale haddii la soo qaato in dhinacyo kale ay kaga daydaan qoladiisu laakiin kagama dayan karaan inuu ahaa aabbo wacan waayo dee mabu guursan sawj iyo inuu nin reereed ahaadna lagama dayan karo lagama dayanayo inuu awow ahaa umuuro badanaa lagaga dayanay tijaaro weligii ma gelin dagaal muu gelin oo jihaad muu qaadin ee waxa weyan ilaahay baa rafciyey markii la dili gaadhay ayuu ilaahay dallacay subxaana wa tacaala marka dhinacyo badan baa lagaga dayan karayn laakiin nebiga dariiqada alla dariiqada too qaado haddaad adhi la joogto waxaad u raacaysaa suu raacay calayhi salaatu wasalaam wax kale iska daa ha haddaad ganacsi bilowdo ganacsi u galay ha wax alla xaalad alla xaaladday kugu qabsatay inta badan imaam masjid mucallim murabbi ee allahuma salli calaa maxamed awow aabbe noocu doono waxa weeyaan qof kastaa dhinac uu rabo ayuu kala xataa arday haddaad arday tahay oo xogay lagu karbaasho rasuulka calayhi salaatu wasalaam arday buu ahaa jibriil baa buquujinayey oon dhigan doonaa waxa weeyaan sunnay kuu tahay ha wax kale maaha marka dhinac alla dhinacii loo dayaba waa qudwa waxaa kaloo la mid ah siiradu waxay ku fahansiinaysaa qur-aanka kariimka ah qur-aanka meelo badan oo ka mid ah ayaa wuxuu ka warramayaa siiradii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo dhinacyadeedii waxaa kaloo kusoo hormaraysaa akhlaaqdii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ee wacnayd ee ilaahay lahaa wa innaka la calaa khuluqin cadiim waxay kaloo ay siiradu kugu xoojinaysaa qalbigaaga maxabada ee kalgacalka ee jacaylka rasuulka calayhi salaatu wasalaam waayo shayga waxaad jeclaataa marka aad qiimihiisa iyo tafaasiishiisa iyo dhinacyada uu ku wanaagsan yahay marka shayga lagu sharxo wax majhuul oon waxba ka garanayn ma jeclaatid marka nolosha rasuulka iyo qiimeed iyo qaayada looga warramo ayaa waxaa kordhaysa maxabada iyo kalgacalka aad jeceshahay waxaa kaloo iyana laga faa'iidaa mu'aamarada gaalada iyo xadhig maleegooda iyo siday diinta colka ula yihiin iyo tallaabooyinka ay ku damiyaan iyo siday isu leeyihin iftiinka bakhtiya tallaabooyinkay qaadaan kuwa iminka joogaa waatay qaadi jireen uun gaaladii hore labada taarikhood markaa way iskeenayaan atawaasaw bihi bal hum qowmun taaquun waxaa kaloo aad ka helaysaa siduu rasuulku uga badbaaday iyo qaababku u xaliyey iyo siduu ula halgamay iyadiina waa laga helaya waxaa kaloo laga helaa qaabka loola dhaqmo dadka hadduu qof muslina yahay siaad ula dhaqmayso muslim toosan hadduu yahay muslim qalloocan hadduu yahay sidaad ula dhaqmaysaa siraday ku jirtaa rasuulkaa la dhaqmi jiray calayhi salaatu wasalaam waxaad keenaysaa gaalka sida loola dhaqmo hadduu yahay gaar muxaariba oo hubka kuu sita iyo hadduu yahay mid ammaan iyo heshiis ha ku wada jirtaan iyo hadduu yahay mid kula dhaqan oo kula deegaan oo ballan ha ku wada jirtaan kuu doonaba ha noqdee qaababka loola dhaqmayo intaba waxaad ka helaysaa seerada rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo in ka badan oo aynu uga jeednayun in yaroo kooban oo kitaabka ka horaysa inaynu tilmaano ee laba muqadimo ayuu leeyahay muqadimo waxaa sameeyey sheekhii kitaabka soo ururiyey waa muqadimo ballaaran safxadda labaad ilaa ta saddexaad bay ku taallaa kitaabka muxtawiisa iyo muqadimada muqadimada ka culus saa ogeed iyada waa iskaga tegaynaa muqadimada labaad uu leeyahay mustafa lutfi almanfaluudi oo kooban oo fudud ayaynu ka bilaabaynaa biidn illahi tacaala waxa uu yidhi siiratu sayidina muxamedin sala allahu alayh wasalam laa xaajata bina baahi uma qabno ilaa taariikhi taariikhda inaynu akhrino inu baranno xayaati noloshii falaasifati lyunaan yunaan waa griiga ummadda griiga nimankii falaasifada iyo caqliga iyo fikirka u aaminsanaa inaynu baranno wax baahi unu qabno ma jirto wa xukamaai ruumaan nimanka romaniska la yidhaahdo iyo kuwoodii xikmadda iyo murtida lahaa inaynu baranno uma baahnin wa culamaa alfranj faranjiga oo markaa faransiiska looga jeedo oo xilligaa ugu yar awood badnaa ama ugu dhaqdhaqaaq badnaa ayaa ifranji loo bixiyey gaaloo dhan baa markii dambe la siiyey kuwaana aqoon-yahankooda inaynu noloshooda baranno wax baahinu qabanaa ma jirto faladayna waxaynu haysanaa fii taariikhinaa taariikhda islaamka waxaynu ku haynaa xayaatun shariifa xayad iyo nolol aad u sharaf badan mamlu'atan oo ka buuxda biljiddi dadaal walcamal iyo camal wasabri adkaysi wasabaati iyo sugnaanshiyo waalxubbi kalgacal waraxmati iyo naxariis waalxikmati xikmad ka buuxda wasiyaasati iyo siyaasad washaraf alxaqiiqi iyo sharaf xaqiiqiya walinsaaniyati alkaamila bani aadamnimo dhammaystiran wahiya xayaatu nabiyina moxamed sal allahu alay slam waa noloshii nabigeenna kariimka ah ee xabiibkeena sala allahu alayhi waaalih wasalam wa xasbunaa biha iyadaa inagu filan wa kafa iyada ayaa ina kaafida oo ina dherginaysa oo wax walbana ina maaratay inoo dhammaystiraysa oo aan inoo baahinayn waxyaalaha kale marka wuxuu ku bilaabay mustafa lutfi almanfaluudi waa nin kaatiba oo sheekhna ahaa aqoontiisuna ay wacnayd walow mulaaxadaad badan laga sameeyey xilligiisii cudurdaarkiisana uu leeyahay wuxuu leeyahay waxaan leenahay wax baahiyaynu qabno nimanka yunaanka iyo griiga nimankoodii falaasifada ahaayee maskaxda ka shaqaysiin jiraye caqliga wax ku qiimayn jiray inay noloshooda diraasayno baahi uma qabno waxna inooga wey maayaan waa xukamahay ruumaan nimanka ruumaanka la yidhaahda ee romaniska ah inaynu kuwoodii murtida qaban lahaa aynu baranno iyagana u dhutin mayno wa culamaa alefranj gaalada isku wada daro kuwooda aqoon-yahankaana inay noloshooda baranno waxba baahi uma qabno wax alla waxay kuu taraysaana haddaad barato ma jirto bal inay wax ku yeeshaabay u dhowdahay waayo waa nolol qof aan islaam ahayn waa nolol gaal iyagu waa buunbuuniyaan hotaalooyin bay u dhisaanoo bugaag bay ka qoraanoo manhajka diraasiga la dhigtay ku daraan hebel hebel markaasaa isagoo waxba ahayn ayay ka dhigayaan wax aad iyo aad u sarreeyo qiimo badan oo buunbuuninta leyrkay ku wada daarayaan maasay dabeetana waxa weeyaan wax kale ka soo saaraya sidaa ogeed inaynu barannaa wax macnay ku fadhidaa ma jirto faladayna agteena waxaynu ku haynaa fii taarikhna taarikhdeen xayaatun shariifa nolol sharaf badan waa nolol sharaf badanoo sharafa u dhantay mamluu'atun oo ka buuxda biljiddi waalcamal dadaal iyo shaqo diinta loo shaqeeyo ayay ka buuxdaa wa sabri adkaysi wa sabaati iyo deganaanshiyo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sabir oo dhan wuu soo maray sabaad iyo deganaanshiyana waa uu soo mara waxa weeyaan diinta iyo dhammaan intuu dacwadda waday sabaad fara badan ayuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam la yimi waalxubbi kalgacal oo ilaahay subxaana wa tacaala jeclaa mu'miniinta uu jeclaa diinta uu jeclaa intaba noloshiisa ayaa ku camiran waraxmati naxariis uu u naxariisanayo addoommaha ilaahay oo xataa uu u naxariisanayo makhluuqaadka unagu dardaarayo ilaa makhluuqaadku gaarsiinayo in qofka u naxariistaa uu janno ku helayo waalxikmati xikmad waxaynu arki karaynaa rasuulka calayhi salaatu wasalaam keligii baa la diray oo yihi qum faandir muddo yaroo saddex iyo labaatan sannadooda ayuu dacwaddiisii ku hanan qaaday oo jasiira alcarabiya iyo meelo ka fogfog ay gaadhay oo uu muquuniyey dhammaan wax alle wixii ka soo horjeeday meelaha qaar qaababka u muquunaya ama uga hortegayana waxay ku sifaysnayd xikmad aad iyo aad u qiimo badan oo qofka diraaseeya oo ku noqonayo qof xakiima oo bartuu cagta dhigaya garanaya oo aan iska soconayn ama mugdi iyo gudcuraan guday wasiyaasa siyaasadna waxa la ydhaha maamul saasa yesuus waxbuu maamulay innagu siyaasad waxaynu naqanaa waa layna qalloociyeeyo waxaa loo yaqaanaa inuu qofku been sheego oo wuxuu uurka ku hayo wuxuu afka ku sheegaa ay kala duwan yihin taasaa laga yaaba siyaasad loo yaqaano siyaasa waxa weeyaan in ummad la maamulo marka lagu maamulo diinta islaamkana waxa la idhahdaa asiyaasatu sharciya siyaasadda sharciga ah ee ummadda qaboojisa ee waxtarka u samaysa ee sida fiicani ku hagta ee banaanaha u horkacda haddii siyaasad kale oo khaldan lagu hogaamiyana waa siyaasatu lwadciya waa siyaasad bini aadan dejiyayo inay dadka ilaahay ka fogaysa mooyaane alla uma dhoweyso wa sharaf alxaqiiqi sharaf xaqiiqiya oo dhammaystiran ayaa subxaana wa tacaala ilaahay siiye nebigeenna noloshiisan ka helayna qofkii raba walinsaaniyati alkaamila bini aadannimo kaamila insaan kaamila haddaad doonayso qoleenka falaasifada ah ee falsafadda iyo caqliyaadka ka hadla ayaa waxay tasawurtaan wax la yidhaahdo alinsaan alkaamil ama alinsaan alfaadil insaan qof bini aadan oo dhammaystiranoo markaasay waxay iska sawirtaan sifooyin khayaaliyaada waa inuu caynkan ahaadaa qofkaasi waa inuu noocan ahaadaa muuqaalkiisa dhaqankiisa hadalkiisa waxbay markaasay isku khilaafaan mee qofka kaamilkii nooca maa taas waa nuqsaan ma noqonaysa waa inuu saa ahaada waxaa kale sawirtaan waxa la dhaha almadiina alfaadila magaalo faadila oo aan qalad ka dhicin oo dembi ka dhicin oo cid isku qabsan oo saan loo wada socdo markaasaa culimada waxay dhahdaa haddaad taa doonaysaan ha ku wareerine waxa weeyaan qofka kaamilkay raadinaysaan waa rasuulullahi moxamed calayhi salaatu wasalaam khayaalkiina inaad ka raadisaan maahe xaqiiqatan baa ilahay adduunka usoo dhigay oo leey khalqigo dhan gaal iyo islaamow ku dayda waa kaa qofkii ilaahay adduunkaba ka doortee madiina alfaadil haddaad doonaysaanna waa caasimadii islaamka ee madiina ee rasuulku ka talinaya calayhi salaatu wasalaam ee waxyiga lagu maamulayay weeyaan waiyo xayaatu nabiyina moxamed sala allah alay slam nolosha aynu ku maarmayno ee aynu kaga maarmayno nololaha kaloo dhan iyo dhaqamada kaloo dhan iyo siirooyinka kaloo dhani waa nolosha nabigeenna calayhi salaatu wasalaam qof walbaaba intuu ka yaqaano ayuunbuu rasuulkana uga dhow yahay dayashadiisana uga dhow yahay maxabadiisana uga dhow yahay wa xasbunaa biha wa kafa inaad tiraada rasuulkaygii weeyaan waxna kama aqaanaa waa manqasa waa ceeb oo qof ceebaysan marka waa inuu qofku haba yaraatee asaasiyaadka waa inuu yaqaana sidaa ogeed maadaama kitaabku yahay kitaab yar mubtadi o bilowa waxa weeyaan waxaanu badinaynaa inaynaan sharaxa badinin laakiin aynu inta ugu kooban aynu ka bixino biidni illahi tacaala kitaabka wuxuu u qaybinaya laba door oo kitaabkani waa saddex darajo kaa inuu haynaa waa darajadii ugu hooseysay darajo dhexaad jirta iyo kii asalka ayaa laga soo minguuriyey marka kan marka uu yahay wuu soo ururinayaa in urursan oo aad iyo aad u kooban buu bixinaya wacan laba dawr buu u qaybinayaa addawr alawal iyo addawr thani dawr alawal waa intii hore dawr thanina waa intii dambe rasuulku calayhi salaatu wasalaam ama haddaynu si kale u nidhaahno dawr alawal waa intaanu nebiga ahayn ee ilaa afartanka sannadood ahayd dawr thanina waa saddex iyo labaatankii sannadood ee dambe ee rasuulka calayhi salaatu wasalaam nebinimada ilahay uu ku soo saaray wuxuu ku bilaabay sayiduna muxamed huwa rasuulu llahi waa rasuulki ilaahay ila nnaasi dadka uu u diray kaafatan dhammaantood wa aakhiru lanbiyaai waa nebiyada kii ugu dambeeyey wa imaamu rusuli rususha imaamkoodii weeye jaa wuxuu la yimi bidiini lislaami diinta islaamka ayuu la yimi alladii diinta laa yaqbalu llahu ilaahay aanu aqbalayn yowma alqiyaama maalinta qiyaame alla aanu aqbalayn diinan diin aanu aqbalayn hayrahu iyada aan ahayn diin aan iyada ahayn diinta aanu alla aqbalayn ayuu rasuulku la yimi calayhi salaatu wasalaam wa huwa isagu min nasli waa tafiirtii waa ubadkii saadaati qurayshin madaxdii quraysheed ayuu ubadkoodii wuxuu ka soo jeedaa madaxdii quraysheed ayuu ka soo tafiirmay ashrafi qabiilatin quraysh baa laga bedelayaa qurayshina ashrafi qabiilatin waa qabiilada ugu sharaf badan fii makkati almukarama maka wayatasilu wuxuu la xidhiidhaa nasabuhu nasabkiisu wuxuu galaa biismaaciila nebi ismaaciil buu galaa ibna ibraahiima calayhim asalaam qaybta koobaad wuxuu ku soo ururiyey afartaa qodob wuxuu ku bilaabay cinwaanka sayiduna muxamed oo haddii mubtade laga dhigo haddii loo soo qadarana waxay noqonaysaa sayidana muxamed markaa kaynu doonnaba aynu dhahnaye sayid macnaheedu waxa weeyaan almusawad waa cidda la boqro ee la maamuuso ee cid ay iska horraysiiso ee uu wax ku dhaamo ayaa sayid la yidhaahdaa rasuulkana waxaa u dhan sayidnimo iyo sarrayn iyo sharaf baa ilaahay u dhameeyey subxaana wa tacaala wuxuu lahaa ana sayidu waladi aadam walaa fakra waxaan ahay intii aadam dhalay sayidkood faanayga maaha ilahay baa subxaana wa tacaala siiyey sayidnimada waa wax ilaahay ku sharfay subxaana wa tacaala hadda waxa weeyaan huwa rasuulullahi waa rasuulkii ilaahay rasuul marka la leeyahay waa ergeygii waa kuu ilaahay soo diray ee uu fariinta u soo dhiibay fariintaasna waa maxay waa tawxiidkoo lagu baaqo iyo shirkigoo laga digo iyo waxay caga ku qaataan oo ah awaamirtii iyo nawaahida intaasaa ilaahay u soo dhiibay markaasaa wuxuu rasuullada kale kaga duwanye rasuul kasta waxaa loo diri jiray qoomkiisa waa bulsho iyo qabiil iyo magaalo meel taalla laakiin rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa loo diray sanku neef loo dhan ama haqalayn jin iyo insi jin iyo insiba waa loo diray dhammaantood qul yaa ayuha annaasu inii rasuulu llahi ilaykum jamiica dadow waxaan ahay rasuulkiinnii ilaahay ii soo keen diray sidaa u dhan tihiin jin iyo insiba alla wada kaafatan wa aakhiru alanbiyaai nebiyada ilaahay soo diray waa kii ugu dambeeyey ee alla ku soo khatimay ilahay baa subxaana wa tacaala lahaa maa kana muxamadun abaa axadi min rijaalikum walakin rasuula allahi wa khatama annabiyiin waa kii nebiyada lagu soo gebagabeeyey nebi ka dambeeya ma jiro ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka dhigay kii soo gebagabaynayey ee aan cidi ka dambaynin wuxuuna isku shabahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam in wuxuu ku shabahay noloshiisa sidii nin guri dhisay iyo soo diritaankiisaan ujeeda guri nin dhisay oo qurxiyey oo inta guri la qurxin karo ayuu qurxiyey xabad jaajuurun baa laakiin ka maqan meel baa daloosha guriga si kasta uu qurxiyey laakiin xabad baa ka maqanoo meelun baa hulan balse dadku ku wareegaan gurigu wacana oo qurux badana oo qiimaysana muu xabaddaa geliyo maxaa xabaddaa jaajuura tole muxuu uga tegi deeta wuxuu hi ana labina ana labankii baanay diintii ilaahay soo dirayey nabiyullaahi nuux laga soo bilaabaa waa gurigaa dhammayska tiran anna markii ka maqnaanana marka saa loo geliyana khalaas waxa weeyaan binihii wuxuu noqday mid dhammaystiran sidaasaa markaa ilaahay lahaa alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa imaamu rusul rususha imaamkoodii weeyaan xisiyan oo macnawiyan xisiyan si muuqata ayuu imaam ugu ahaa oo markii israa walmicraaj rasuulka la dheelmiyey ee laga qaaday maka ilaa bayt almaqdis dhammaan nebiyada wuxuu ku tukiyey bayt almaqdis oo ilaahay keenay qaab uu garanayo ayaa nebiyadii oo dhintay loo keenay bayt almaqdis markaasuu tukiyey waa imaamkoodii xisiga ahaa si muuqatuu tukiyey way kuwa daba safteen imaamna uu yahay xagga qiimaha iyo fadliga oo isaga ayaa ugu fadli badan cala aliطlaaq gebi ahaantood marka labada xaalada waa imaamkood jaa wuxuu leeyahi bidiin اlislaami diintan islaamka ah alladii diinta laa yaqbal llahu ilaahay aan u aqbalin yowma alqiyaamati maalinta qiyaame diinan hayrahu diin aan iyad ahayn waxaa ilaahay inoogu soo dhiibay oo alla inoogu soo sharfay diintan qiimaha badanee diimaha lagu soo khatimay maadaamaynu nahay ummaddii ummadaha lagu soo khatimay nabigeenuna yahay sala allahu calayhi wasalam nebigii ambiyada lagu soo khatimay diinta khaatamka ahi waa diinta keliya ee qiyaamaha lagu badbaadayo diin kaloo lagu badbaadaya haba yaraate ma jirto waman yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laakhirati min alkhaasiriin qofka la shir yimaada diin aan diintan ahayn maalinta qiyaame wuu guuldarayst wuu guuldaraystay mana ku liibaanayo miyaan la odhan karaynin intaan nebiga la soo dirin dee diimo ka horeeyaa jira qofka la yimaadaana wuu ku badbaadayay diimuhu waxay ka siman yihiin xagga tawxiidka oo wixii nebigii ugu horreeye ku baaqayey ayuunbuu nebiga ugu dambeeyaana ku baaqayeen dhammaantood tawxiid bay ku baaqayeen shirkina way ka baaqayeen oo waa ka digayeen waxay ku kala duwan yihin uun axkaamta iyo fiqiyaadka ayay ku kala duwan yihin wa huwa rasuulku min nasli waa tafiirtii iyo ubadkii saadaatu qurayshin madaxdii quraysheed ashrafi qabiilatin waa qabiilada ugu sharaf badan fii makkata almukarama maka ee rasuulku yuu ka soo jeedaa sala allahu calayhi wasalam wuxuu ka soo jeedaa quraysh intii laga tilmaamayey sharaf ahaan iyo qiimo ahaan iyo toosnaan ahaan ciddii laga tilmaamay uu ka soo jeedaa labada reer ee iska dhalayba xagga aabbaha iyo xagga hooyadaba bani haashim iyo bani zuhra saynu arki doonno waxa in qabaa'ilka aad loo qiimeeyo la eego markaas saadaadka iyo madaxdaas ayuu ka tafiirnaa wuxuu rasuulku inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam inuu ka soo jeedo khiyaarun min khiyaar dad qiimo badan dadba dadkay ka qiimo badnaayeen inuu ka soo jeedo ilahay ka abuuray wuxuu hi in allaha stafaa ina allaha istafaa ismaaciil wastafaa kanaanata min waladi ismaaciil wastafaa wastafaa qurayshan min kanaana wastafaa bani haashim min qurayshin wastafaanii min bani haashim aw kama qaala sala allahu alay slam xadiis macnihiisu yahay ilaahay nebi ismaaciil buu doortay nebi ismaaciil tafiirtiisina wuxuu ka doortay qabiilka laohahdo kanaana oo kuu ka tirsan yahay kanaanana wuxuu ka sii doortay qabiilkan kale quraysh qurayshna wuxuu ka doortay bani haashim bani haashimna aanu iga sii dhex doortay waa xul saasuu ilahay usoo kala xulanayay hadduu adduunkii ismaaciil ismaaciil tafiirtiisana kanaana kanaanana quraysh qurayshna bani haashim bani haashimna isaga ayuu ka dhex doortay marka waxa weeyaan in wanaagsan ama dad qiimo badan baa laga sii dhex doortay kelimad quraysh maxaa loogu bixiyeyna culimmadu wax badan bay ka hadlaan oo dee kitaabkani suurtagal maaha in la wada sheego waxyaalahay kaga hadlaan laakiin waxa ugu dhowoon in la idhahdo min atijaara min atijaara waa ganacsi ummad ganacsi bay ahaayeenoo rixlat ashitaai wasayf ayay lahaayeen deetana qirshiga ee lacagta ururinayaan ee tijaaradu dee lacagtaa ururinayo marna s iibinayo mar soo iibinayo ayaa loogu bixiyey taasaynu kusoo ururno ashrafi qabiilatin markuu leeyahayna waxay ahayd inuu yidhaahdo ashrafi qabiilatin fii jasiirati alcarab qabiilada ugu sharafta badan jasiiradda carbeedba waayo jasiiradda carbeed qabiilka aan lagaga daba dhufani quraysh buu ahaa saddex dhinacba dhinaca tijaarada ganacsiga ugu muhiimsan bay lahaayeenoo saddexda suuqee carabi lahaydba maka yaareereedu ahaa cukaad iyo dilmajaaz iyo majanna xagga awoodda qabiil reer magaalo awood badan oo dhaqaalo badan oo hub badan ayay haayeen xagga diinigana kacbadii iyo xajkii ay carabi usoo wada xajaysay ayay hayeen oo qabiilka iyaga colaadiyaa dee xaj waa ka mamnuucayaan dee ta waa looma baahnaa suuqana way ka mamnuucayaan saddexda suuq ee loo soo adeeg tago sanadkii markaa bilaha xurumka la joogo marka waxa aan qabiilka ugu qiimaha badan ee aan umro odayaasha badan bay ahaayeen waayo haddii la idhahdo ashrafu qabiilatin fii makata almukarama maka qabiil ku weheliya ma uu jirin keligood baa deganaa beryadii hore mooyaane intii dambe keligood baa deganaa ciddii ugu dambaysay waa ka saareen qofka la soo degaana qof iyaga bahwadaag laah ayuunbaabu ahaa wayatasilu wuxuu galaa nasabuhu abtirsiintiisu biismaaciil ibni ibraahiima calayhim asalaam nasabka nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku arooraa yaqiinan si la hubo wuxuu ku arooraa ismaaciil ismaaciilna waa ina ibraahim calayhim asalaam ilaahay labadoodaba naxariis ha siiye sidaynu laakiin tilmaami doonno nasabka u dhaxeeya cadnaan iyo ilaa ismaaciil ashkhaasta ku jirta layskuma raacsana laakiin waxaa la hubaa uun intiio odaya ha u dhexeeyaan hadday doonaane aakhirka inuu ka soo jeedo nabiyullahi ismaaciil ayaa la hubaa laakiin waxaa la hubinuun dadkan ay sheegayaan nimanka muwarakhiintii ee hebel iyo hebel iyo hebel leh inaanay sax ahayn saynu tilmaami doonno khulaaso yarna oo iska dulmaraynaa sayidina moxamed huwa rasuulu llahi waa rasuulkii ilaahay ila annaasi kaas ila annaasi dadka hore dhan loo diray ajmaciina say u dhan yihiin jaa waxa uu leeyimi bidiin ilislaami diinta islaamka ayuu leeyimi wa huwa isaguna carabiyun waa carabi carab buu u nisbo sheegtaa waa carab qurashiyun waa qurashi oo qurash buu galaa cadnaaniyun waana cadnaani waxaana ahayd inuu ka bilaabo amaba halka ugu sarrayso ka bilaabo uu hoos soo daadego uu ihahdo carabiyun cadnaaniyun qurashiyun ama inuu hoosta ka bilaabo idhaa qurashiyun cadnaaniyun carabiyun laakiin iminka caraboo ugu guda ballaaran iyo quraysh oo hoosaysa iyo cadnaan oo udhexeeya ayuu saddexdii isku dhex qalday nasabu wafaatu waalidihi qaybta labaad waxa weeyaan abtirsiinta rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo geeridii aabihii waalidu aabihii cabdullah ibni cabdilmualib ibni haashim ibni cabdi manaaf ibni qusay ibnu kilaab wa ummuhu aaminatu binti wahab ibni cabdi manaaf ibnu zuhra ibnu kilaab fatjtamicu waxay isugu yimaadaan ummuhu hooyadii waxay ugu timaadaa maca waalidii aabbihi fii jaddihi alkhaamis awowga shanaad wa huwa kilaab walaqad tuwafiya waa uu geeriyooday waalidu aabbihi walxaal huwa rasuulka oo fii baطni ummihi caloosha hooyadii ku jira wa cumruhu damiirku wuxuu noqonayaa rasuulka aabbihi wa cumruhu rasuulka aabbihiina wuxuu ahaa xilliga amaaniya casharata sana sideed iyo toban sannadood wadufina bilmadiina madiine ayaa lagu aasay walam yatruk lahu ugamuu tegin shay-an waxba min almaali xoola ah wax xoola uga dhintay ma ay jirin wuxuu tilmaamayaa qaybtan labaad aynu akhriyayna wuxuu tilmaamayaa nasabkii iyo abtirsiintii rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo loo qaybiyo saddex qaybood aabbihii laga bilaabo ilaa cadnaan waa inta laysku raacsan yahay ee muttafaqa ah ee aan qaladku ku jirin ee saxiixa ah qayb kalea jirta oo cadnaan ka bilaabanta ilaa nabiyullaahi ismaaciil oo iyadana aada layskugu khilaafsan yahay ma saxbaa mise sax maaha iyo qayb laysku raacsan inay badankeedu tahay khuraafa waxaan jirin oo layska samaystay oo ah nebi ismaaciil ilaa nuux ilaa nabiyullaahi nuux wixii nuux kasii sarreeyay ilaa aadamna hadalkeeda baddaa marka intii laysku raacsanaa oo ahayd cabdillaahi ilaa cadnaan ayuu iska soo gaabiyeeyo wuxuu inoo sheegay shan oday waa cabdullah rasuulka aabihi iyo cabdilmualib awowgiisa koobaad iyo haashim iyo cabdimanaaf iyo qusay iyo kilaab lix bay noqonayaan markaa lixdaasay noqonayaan inta kale haddii lagu sii daro waxaa laga yana madaarska ku wada dhigateen ilaa cadnaan kutubta kalena insha alla waan ku gaari doonaa aynu ku koobsanay lixdaa oday cabdullaahi waa rasuulka aabbihi oo isaga oo yar oo markaasun aroosa oo saddex bilood guri lahaa ayaa aabihii diray cabdilmualib baa diray wuxuu u diray inuu safar kaxeeyo ilaa iyo shaam uu safro deetana madiine markuu maraayo oo xilligaa yasrib la yidhaahdo ayuu ku xanuunsaday markuu bartaa ku bukooday muddaa la baxnaaninayay dabeetana bartii buu ku geeriyooday bartii ayuu ku geeriyooday halkaasaa lagu aasay cabdilmualib isaga hase magaciisa waxa la shayba shayba ayaa la dhahdaa laakiin mud cabdilmudalib waxaa loogu bixiyey wuxuu ku dhashay madiina reeabtigiina waa reer madiina adeerkiioo mudalib ibnu cabdimanaaf la ydhaahdo oo aabbihii la dhashay ayaa doonay markii aabbihii muddo sii mootana haashim deetana reerkii buu tegey wuxuu ku yihi waxaan u kaxaynayaa wixii xilalkii uu ka dhintay aabbihii haashim buu qabanaya nin waxoogay aabbihii ka yar duwanoo maariinana uu ahaa deetana faraskuu kusoo qaaday markuu maka la soo galay goor barqa ah ayay mar kale quraysh yidhaahdeen ishtaraa mualibu cabdan ninkii mualib la odhan jiray addoon buu soo iibsaday waan addoon maahe waa inanki aan adeerka u ahay milablahe ku dhashay baa been fakatay runimo gaadho dibba waxa weeyaan magacii halkiibuu ku booday cabdilmualib buu noqday magaciisina waa la ilaabay haashim wuxuu ahaa nin aada u qiimo badan oo magac badan ku lahay quraysh dhexdeeda waa kay odhan jiray haashim aladii hashama sariida liqowmihi qowmun bimakkata musnitiina cijaaf waa ninka u jideeyey labadan safar marna la tegayo yaman marna tegayo shaam isaguna wuxuu ku dhintayba shaam gaar ahaan falastiin gaar ahaan wuxuu kaga sii dhintay gaza halka imika gaza la yidhaahdo ee gaaladu xisaarka ay ku rogeen iyo andimada carbeed ay godoomiyeen ayuu ku dhintay ku geeriyooday cabdimanaaf waa odayaashii ugu muhiimsanaa ee awlaadda qusay waa nin ururiyey quraysh waxay ahaayeen reero reer miyiya oo reer reer guuraaya oo maka ku hareero firiirsan isagaa soo dejiyey maka dabeetana wuxuu sameeyey dagaal iyo kacdoon ayuu ku sameeyey qolooyinkii meesha haystay oo laa jurhum oo intaasoo qarni haystay jurhum buu ka itaalbatay markuu reero badan soo xulafaystay ayuu ka adkaaday iyaguna waxay aaseen biru samsamba ceelka samsamba way aaseen insha allah mar kale sheegi doono beri dambaa la helay dhowr boqoloo sannadood ayay aasnaa ceelka samsamba isagaa magaalada markaa dib u qabsaday markaasuu u sameeyey nidaam maamul oo la yaab leh oo insha allah kutubaha kale ku arki doono kilaabna waxa weeyaan usaya aabihii aslulkalab wuxuu ku caanbaxay kelmaddu ayga laakiin luga carabiya alkalab bimacnaa waa saada wuu ugaarsaday weeyaan waxaa kaloo noqotaa kalaba bimacnaa alaba uu doonay oo ayga waxay kalab ugu bixiyeen waxa loo diruu doonaa oo waxay ku diraan ayuu raadiyaa markaa magacay la bixi jireen bu ahaa berigii hore kilaab qaarna kullaab ayay la baxaan lakiin isaga waxaa loo xarakeeyaa kilaab hooyadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa aamina binti wahab wahab ibnu cabdimanaaf ayaa dhalay labada cabdimanaaf way kala duwan yihin waa cabdimanaaf ibnu qusay iyo cabdimanaaf ibnu zuhra ibnu kilaab nasabkoodu wuxuu isugu yimaadaa kilaab waa odayga shanaad ayay isaga soo galaan macnaheedu waxa weeyaan waxa ay soo tirsadaan say nagu naqaano afar oday ka shanaadna waa isugu yimaada rasuulka aabihii waa geeriyooday rasuulka oo calayhi salaatu wasalaam uurka hooyadii ku jira oo uurkuhana oo markaa toddoba bilood u harsan yihin saddex bilood oo keliya ah da'da aabihii ku geeriyooday siddeed iyo toban baa caana oo mashhuura culamada siiraduna waxay dhahaa afar iyo labaatan jirna way sheegaan laakiin waxaa mashhuura caana inuu siddeed iyo toban jir ahaa wadufina bilmadiina madiine ayaa lagu haasay walam yatruk lahu shaya min almaal wax maalu markaa u dhaqay oo uga tegayna ma ay jirin oo de isagaaba nin yar oo dayar ahaa alkhulaasa abuha cabdillaahi bni cabdilmualib wa umuhu aaminatu binti wahab yaltaqi wuxuu ku kulmaa halkan wuxuu lahaa tajtamicu kelmadaha xataa wuxuu u kala bedelayaa in ardaygu kelmadii hore iyo kelmaddan isla doonto uu ogaada isku macno yihiin halkan wuxuu tajtamicu waxay isugu yimaadaan iminkana yaltaqi waxay ku kulmaan waa isku mid nasabuhumaa labadooda abtirsiino fii jaddi alkhamis awowga shanaad maata abuhu aabihii waa geeriyooday walxaal huwa rasuulka oo fii badni ummihi caloosh hooyadii ku jira qaybta saddexaad wilaadatuhu wa ridaacatuhu dhalashadii rasuulka iyo nuugmadii uu jaqaayay naaska hooyadii sala allahu alayh waaalih wasalam wulida sala allahu alayh wasalam wuxuu ku dhashay bimaka yowma alisnaini maalin isniineed ahaani cashar labiyo toban ay tahay min rabiici alwal bisha rabiici alawal caama alfiili sanadka la yidhaahdo sanadkii maroodiga wa sumiya waxaa loogu bixiyey caama wilaadatii sanadku dhashay caama alfiili sanadkii maroodiga waxaa loogu bixiyey lianna melika alxabasha boqorkii xabashidu arsala wuxuu diray caama wilaadatihi sanadku rasuulku dhashay wuxuu diray jayshan ciidan ilaa makkata maka ayuu diray maka wuxuu ciidanka ugu diray lihadmi lkacba si kacbada loo burburiyo wa kaana fiihi waxa ku sugnaa ciidanka fiilun maroodi cadiimun weyn faahlaka allahu ilaahay waa tirtiray wuu baabiiyey aljeysha ciidankii buu halaagay ikraaman iyadoo la karaamaynayo liwilaadati nabiy sala allahu alay wasalam nebigee dhalashada uu dhalan doono ayaa lagu sii karaamaynayey iyo xurmada ay leedahay kacbadu wa ardacatu waxaa nuujisay bacda ummihi hooyadii ka bacdi huwaybat alaslamiya gabadha la yidhaahdo huwayba ee ka soo jeeda qabiilka bani aslam khaadimatu waa shaqaalihii camihi abilahab adeerkii abilahab ee shaqaalo u ahayd uma daatana xalimatu sacdiya xalimatu sacdiya gabadha la yidhaahdo ayaa iyaduna nuujisay ilaa an balaga ilaa uu gaadhayay cumruhu da'diisu arbaca sanawaatin afar sannadood qaybta saddexaad aynu imika bilaabaynaa iyadu waxay ka hadlaysaa dhalashadii qaabka uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam u dhashay waxay ahayd qaab dabiici ah oo sidaa bini aadamka kaleba u dhashaan ayuunbuu u dhashay tahwiilaadka ay culimmada siirada iyo qaarkood ay sheegaan ee ka badbadiska badan ku jiro culimmada xadiisku waa daciifiyaan badankooda keliya waxay ka soo reebaan in hooyadii markay rasuulka umushay sala allahu calayh wasalam uu soo raacay nuur ifiyey ilaa iyo samada kaasoo ay yidhahdaan marka laysu geegeeyo waxa weeyaan wuxuu noqonayaa darajat lxasan laakiin inay dareemi jirtay fudayd markay uurka lahayd inay intaasoo goor riyoota lagu yidhi waxaad waxaad sidaa sayid alcaalamiin ayaad sidaa in markuu dhashay dhammaan wixii ay gaalow dab shidanayeen dabkii baktiyey foqadoodu wada burbureen waxa weeyaan waxyaalahaasoo dhan ee xidigaha qaar badan soo daateen waxyaalahaasoo dhan culimada siiradu waxay leeyihiin waa waxaan sugnaanin hadday sugnaan lahaydna waa laynoo soo sheegi laha sanad saxa ayuu nagu soo gaari laha arrimaha noocaasina wax ka weyn baa rasuulku u hirgalay intuu noolaa mucjisooyinka waaweyn ayuuna arki doonaa waxaan jirin uma baahna rasuulka in loo sheego laakiin wixii jirayuun ayuunbaa la sheega si caadiya oo dabiiciya ayuu isaga dhashay ee hooyadii markii ay umushay waxay ku umushay maka waxyaalaha aan dabiiciga ahayn ay tilmaamaya waxaa ka mid ah kacbaday ku umushayna waa yidhahdaan laakiin waxaa la sheegaa shicbu abi aalib meel yaro gola oo laba bura isaga yimaadaan oo abi daalib degenaan jiray ayay ku umushay oo anugu aan ku qiyaasay maxay noqonaysaa koonfur bari masaajidka ka xigta oo imika meel guriyo buur dhinaceeda ayay ku ururaan indho yarto oo yidhaha waa gurigii rasuulku ku dhashay ayay yidhahdaan laakiin lama xaqiijin karo waxa la xaqiijinayaa uun dhulkii waa wada burburiyeen buuri bay xataa ay ay ay jafeen oo buurihisoodii xataa ma aha markaa lama caddayn karo laakiin waxaa la caddayn karaa uun shicbu abi daalib inuu ku dhashay maalintana waa la caddeeyaa waa maalin isniin ah oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu soomi jiray markaasa la yaa rasuulla maxaad u soontaa wuxuuhi waa maalintaan dhashay waxa weeyaan waa maalinta ilaahay subxaana wa tacaala acmaasha uu kor u qaado ee loo bandhigo isniinta iyo khamiista waana maalinta insha allah subxaana wa tacaala u geeriyon doono ahaani cashar min rabiici ilawal bisha uu dhashay inay rabiici ilawal ahaydna iyana waa laisku raacsanyay muttafaqun calayh laakiin inay labiyo toban ahayd bishu aad iyo aad bay culimmadu uga doodaan culimmada qaar baa waxay leeyihiin waxay ahayd dhowr iyo labaatan qaar waxay leeyihiin bishuwa waxay ahayd bilow qaarna xataa bishay dood ka keenaan odhan bishuwa may ahayne waxay ahayd rajab ama wixii la mid ah laakiin bisha khilaafka ku jira waa daciif bishu waa rabiic alawal laakiin khilaafku wuxuu xoogan yahay maalinta in la xadido waayo maalinta waxa la xadidi karayayun haddii la sii ogaa inuu nebi noqonaayo waa la xadidi laha waa la qori laha laakiin qof caadi ah oo xilligaa hore iska dhashay oo aan wuxuu noqon karo la ogeyn in maalinta la qoraa ummad wax qori jirtana mamay ahayn ummad wax qortaa oo hooyadii hadday wax qori jirta ama aabihii aabihina waa u dhintay waa u mootanaa awoogii oo kale xamay qori jirin sidaa ogeed maalinta khilaaf badan baa ka jira sanadkuna waa caamil fiil waxay ahayn ummad sideenni innaga soomaalidii hore aan taariikhaha casrigaa la soconin taariikho kale iyagu iska samaysta caamulfiil sanadkii dagaal hebel dhacay sanadkii abaar heblaya dhacday sanadkii maxaan ku odayaash maxaa tirahdaan arbacadii habtii tii caynka ahayd kan soo maaha maaha sanado taariikhi oo caalamka la isku raacsanyay wadaimka ninka carabeed ku tirahdo habtii muxuu ka yaqaana say mid ku habsatay say kuma habsanin adigay kugu habsatay ee sanadkaasu dhashay caamul fiilkan la sheegaya muxuu yihi waxa weeyaan ilaahay subxaanah wa tacaala sanadkaa rasuulku dhalan doono sala allahu calayhi wasalam wuxuu muujiyey mucjiso la- aad u layaab leh oo uu ku ilaalinaya xaramka iyo kacbada kuna tilmaamayey meeshan ay ku socdaan qoladani inay tahay meel qiimo leh oo nebi ka soo bixi doono oo adduunka wax ka beddelaysa sababtuna waxay ahayd nimanka xabashadu intay tallaabaan ayay qabsan jireen yaman iyo aagga xabasho marka la leeyahayna waxa ayaan u qaadanayn marnaba dalka iminka la idhaha etoobiya maaha waxa alla wixii baddan ka soo rogan carabi waxa u yaqaaneen alxabasha baddan wixii ka soo rogan alxabasha marka dhulkeennan jabuuti eritrea etoobiya inahaasoo dhan weeyaan culimmadana waxay aad isugu doodaan meesha la ydhaha musawac ee eritrea ku taalla iyo saylac meelihi ay saxaabadu soo hijroodeen labadaasay aad iyo aad uga hadlaan marka intay tallaabaan ayay yaman qabsan jireen marar badanna waxaa xoojin jiray ruumaanka ayaa awood siin jiray oo waxaa ku loolami jireen ruum iyo faris ruum waxaa markaa u shaqayn jiray xabasha ayaa gacanyaro u ahayd markaa yaman bay qabsadeen yaman iyagoo haysta ayaa nin abraha la yidhaha baa inqilaab ku qabsaday oo ninkii kale waday ninkii kale ciidanka watay ayuu ka qabsaday dabeetna abraha ayaa wuxuu arkay nin dictator oo aad iyo aad u dictator u ahaa keligii taliyo ah wuxuu arkay iyadoo xaggaa loo socdo sanadkii la xajayo wuxuu hi xaggee la tagaa waxay dhahdeen alkacba kacbada la tagaa oo kacbada waa maxay waa dhismo noocaasoo nebi ibraahim iyo nabiyullahi ismaaciil baa dhisay oo waa caynkaasoo waa deete wuxuu idhi haddaan kacbo sameeyo miyaan la xajayn oon la imanayn iyada lafteeda cid kastooo maamula oo cid maamushaa qaarunbaa u sacabtuma khalad iyo saxba hadduu idhaahdo halkaa ko- koonfur waa laga bedelo waqooyi baa laga dhigay waxaa dha waa runtaa waabay ku habboonayd inay waqooyi noqoto ha oo u garaacaya sacabka qaar baa waxay idhaahdeen waa sax waa wacantayba waa noo soo dhawaa waa noo soo dhawaysayba deetna sanca ayuu ka dhisay kacbo dheer oo aad u qurxiyey oy carabtu u bixiyeen alqalansuwa qalansuwa waa koofiyadda si ay u eegayaan ay koofiyaddu ka dhici jirtay deetna waxay u bixiyeen alqalansuwa ka- tii nooca ahayd uu qurxiyey ayuu idhi haloo soo xajo nin ree ree maka ah oo safar meesha ku jooga ayaan war waa maxay dhismahani iyo waa kacba alyamaaniya waa kacbadii yamaneed oo ma kacbo kalaa samaysateen dee haayo waa tii naloo sameeyey aad buu cadhooday maalintii buu diyaar garoobay wax alla wuxuu heli karayay nijaas iyo qurun iyo dhiig iyo uus iyo wax alla wuxuu qaadan karayay wuxuu ku qaatayba wuu qaato oo wuu dhacay meesha deetna wuu kharibay gidaaradeedii waxeedii oo dhan wax alla wuxuu ku samayn karayay buu ku sameeyey deetna wuu iskaga firdha iskaga baxsan subaxiioo meeshay ka haga- hagaajiyeen ay fureen way soo galeen mise waxa weeyaan meeshiiyo nooc kale ah oo aan sidii iyo si u dhow toona ahayn ayay u soo noqdeen yaa sameeye bay idhaahdeen iyo wallahi inaan cid kale samayn karin nimankaan reemaka mooyaane waxaabuu ku nadar maray inuu burburiyo ciidan buu diyaarsaday aad u ballaadhan ciidanka waa dhaqaaqeen ilaa iyo kacbada qabaa'il badan oo carbeed ayaa marka lala ciidankana waa maxay iyo kacbada ay ku duulayaan dagaal la gelayay laakiin dagaalkoodu wuxuu ku fashilmaayey oo dagaalkoodu waa baaba'ay markay maroodiga arkaan fardahooduba maroodiyo may arag buurta guriga socda mamay aragba cid walba waa jiidhayeen ree markaa warkii helay buura ay u kala yaaceen geelay cabdimudalib bay soo mareen waa la wareegeen cabdimudalib oo soconaya u yimi geelaygii baa rabaa wuxuu hi ninkii dhammaala lahaa cabdilmudalib baa magaalada u odaya oo meesha sayid u ah ayaa geeli weydiinaya anna kacbada adi waan ku socdaa oon burburinayaa waa maxay qiimo la'aanta intaa leeg adna geeli baad weydiinaysa deetna wuxuu ku yihi kelmad layaab leh oo caqli badnaantiisa tilmaamaysa wuxuu uhi ina lilbeyti rabban yaxmiih wa ana rabu libil anuu geelaan leeyahay ilaah baa le kacbada ilaahay baa ilaashan doonee anigu geelayganaan mas-uul ka ahe geelaygaysii hala siiye buuri sidii baana u dhacday ilaahay baa ilaashaday waxay wadaanba markay marayaan meel la muxasir waadi muxasir oo mino ku dhow ama mino qarka qarka- qarka u saaran ayuu maroodiga ugu weynaa fadhiistay markuu fadhiistay way kiciyaan uu kacaa way dhaqaajiyaan wuu dhaqaaqi waaya dhinacyada kale u leexiyaa saddexa dhi- jihe kale wuu socdaa jihada kacbadan buu u dhaqaajiyaan waxa weeyaan wuu istaagaa iyagoo caynkiia ayaa ilaahay soo ge- u soo diray sidaa ku taqaanaa suuradaha qur-aanka suuratu alam tara tayran abaabiil tarmiihim bixijaarati min sijiil fajcalhum kacasfin ma'kuul shimbiraha waxay wataan dhagxaan yar yar oo misla alkhadaf filiinka leeg wamaa yaclamu junuuda rabbika ila huwa wax weynuuna filin oo ilahay samada kaga keeno wax yar iyo wax weyn baa laga ku dilaa dhagaxaan yar yar oo mid walba magaciisa ku qoranyay ayay shimbir- shimbirtu wataa oo naarta ay ka soo qaaday iyadii miyaanu gubayn waa isweydiin iyadii miyaanu gubayn gubi maayo ilaahay cidduu u dirun bay gubaysaa waxaan ilaahay baa amra adduunka gebigiis ilahay baa u tashanaya naartii ilahay dhi kuuri bardan wasalaamin calaa ibraahiim ayuun bay la macno tahay ma gubaysa iyada mid walba magaciisa ku qoran markaasaa mid afkay ku sidaa midna labada cago ama labada eh, ayay ku sidaa lugood sidaa awgeed mid walba waa ku tuuraysaa bartaa intuu kaga dhaco ayuu ilaa soconaya ilaa cagaha saasuu dhacaya keliya waxaa laga soo reebay abraha ninkii watay ninkii watay ayaa laga soo reebay isaguu noqday isagina waxaa ku dhacay cudur googooya wuxuu galay sanca iyagoon gacmaha badankoodu ku holin iyo caguhu uu googo-ay kolba inu ruqaysay deetna markay wadnaha gaadhay halkiiba ku dhintay waxaa ilaahay uga soo reebayey inay dadkaa kale ku cibro qaataan ciidankii dhammaayee socday waxa weeyaan eh, waxa laga yaaba haddii saasu lagu waayo ishaydan waxu akhriyo dhahda nimankiiba way sii socdaanoo caalamkaba way qabsadeenoo khuraafaadka ismaray ay akhriyaan laakiin markuu keligii soo noqdo in la halliga wixii kale calaamad sax ayay u tahay waxa loo halligayna ilaahay wuxuu ku ilaalinaya kacbada iyo dhalashada rasuulka calayh salaatu wasalaam wa sumiya waxaa loo bixiyey caama wilaayatihi sanadku rasuulku dhashay sala allahu alayh wasalam caama alfiil lianna melika alxabasha boqorkii xabashida boqorkii weynaa maaha waa boqorkii yeman haystay abraha arsala wuxuu diray caama wilaadatihi sanadku dhalan doono jeyshan ciidan ilaa makata maka lihadmi lkacba si kacbada loo burburiyo wa kaana fiihi waxaa ku jiray ciidanka fiilun maroodi cadiimu weyn maroodiye kale way jireen faahlaka allahu ilaahay waa baabiiyey aljeysha ciidankii buu halaagay ikraaman isagoo karaamaynaya liwilaayati nabiy sal l slam wa ardacathu waxaa nuujisay bacda ummihi hooyadii gadaasheed huwaybat laslamiya waxaa jirtay caado ay lahayn carabi oo waxaa la yidhaha caadat lirdaac in qofka la nuujiyo oo waxay u nuujin jireen siyaabo dhowra reerka lagu yaqaano maskaxda iyo fariidnimada iyo geesinimada way geyn jireen waxay odhan jireen ilmaha noo nuuji caanaha wata bay aaminsanaayeen caanaha wata oo marka qofka caqli badan uu nuujiyo ama ragnimo ama geesinimadu waxaa laga yaabaa inuu qofkaasi noqdo qof najiib oo qiimo badan waxay kale u nuujin jireen hooyada in laga khafiifiyo ilmahan inta badan hiigaya ee jaqaya in laga khafiifiyo iyo miyiga inay geeyaan oo miyiga lagu soo jaqsiiyo oo beecada miyiga saafiga ah ee aan qushka iyo ee caafimaad darrada iyo aan lahayn in la geeyo luqadda saxdan ay kusoo bartaan halkaana mas-uuliyad iyo kobaca hore maskaxda ay kusoo kobacdo arrimo badan bay ka lahaayeen marka markii rasuulku uu dhashay hooyadii baa ugu horraysay wax jaqsiiya cid uu maruu nuusjisana waxaa ku xigtay suwaybat laslamiya oo khaadimadu ahayd ama addoon u ahayd adeerkii abi- abilahab waxaa hadhowna aan eegi doonnaa insha allahu tacaala markaynu aragno rasuulka oo nebi laga dhigay sala allahu calayh wasalam oo diinta loo dhiibay adeerkiisani siduu hadhu u colaadiyo iminka waa lagu wada farxay awowgii cabdilmudalib baa ku farxay magaca moxamed isagaa u bixiyey abilahab dhammaan waa lagu wada farxay ilaa abilahab uu gaadhayo heer uu soo diro addoontiisa ula oroo jaqsiinankaan adeerka u ahay hooyo way noqaan inagu dhaqankaa waan leenahay qof geeriyooday oo ilmo urku hadhi u hadhay oon wax kalaba jirin oo la wada sugayo inta qofkaasi uu talo muxuu noqon ma wiil ma gabadh ma caynkan ma ha iyadoo markuu geeriyooda la yidhaha talo muxuu ka tegey talo gabadh wax moo lahayd iyo uur baa jira waasaa la wada farxaya talo muxuu noqon inan iyo inan sidii baa loogu wada farxay abilaabna wuxuu ka mid ahaa qolaynkaa ku farxaye bal muujiyey faraxiisa muxuu ku muujiyey inuu soo diro addoonta hadhowtana wuxuu istaagayaa cagsiga koonaha kale uma xalimatu sacdiya ayaa iyaduna nuujisay ilaa an balaga ilaa u gaadhayo cumruhu arbaca sanawaat xalimatu sacdiya qaabkay u imanaysay maka iyo dumaraday soo raacday iyo dameerkay wadatayoo ama dameertay wadatay oo dhutinaysay oo aada u weydahayd ayaa culimada siradu ka sheekeeyaan intii markii la keenay maka ay yimaadeenna waxaa loo wada bandhigay dumarka rasuulka calayhi salaatu wasalaam mid walbaaba hal su-aalay weydiinaysay aabbihii mee iyo waa geeriyooday oo hadda awowgii muxuu tarayaa waxay filayeen waxoogayga gunnada uu aabihii ku siinaayo inanka aabihuu nooliyey kolba wuxuu soo dirayo ayay iyaguna intaa waxu ahaa deetana markay wada waayeen ilahay baa wax ka waday xalimatu sacdiya way ku guuldaraysatay inay cid kaleba hesho deetana waxay tii wallaahi ilmi yaraa agoonka ahaa laguma dhaamo faramanaan inaad ku laabataana adeega ceeb kugu tahay deetana way ku noqotay way soo qaaday mar alla markay soo qaaday ayaa ilaahay u dareeriyey naasihii labadoodii ilmihii yaraa kale iyo isagiiba waa ka hirqadeen dameertii xaaladeeduna markii isbedeshay oo maalintii gelinkii hore dhawaa la sugaayey waa loo joogsanayay kolba gelinkii dambena farafardadii iyo siday u ordaysay waa laga yaaba ilaa islaamu yidhahdaan yaa bintu yaa bintu abi sacad ay idhahdaan yaa bintu abi sacad miyaanay ahayn ataankaaga iyo dameertaadii say tiraa haw hawlaa waayadii gurigii markii la tegayna barwaaqada iyo xoolaha iyo caanaha iyo banaanihii la galay ilaahun baa ogaa ilaa uu ogaaday ninkii xaliimo qabay ee ilmaha yar dhalay ilaa uu yidhi wallaahi laqad akhadti nasabatan mubaaraka wallaahi ilmo yaroo barakaysan ayaad soo qaadatay markiiba uu fahmay xaaladda wixii markay bedelay abaar baa lagu noolaa xataa xoolahooda intay meel daajiyaan ayaa xoolahooda dibirsan oo haloosh halkay kala marayso ayaa soo noqda ummaddii kalena xoolahoodii ay aad iyo aad u gorgorsan yihin oo golongolsan yihin markaasay dhahdeen war waxaad daajisaan barta ay daajiyaan raaci bani sacad qolaynkaa reer bani sacad bal meeshay daajiyaan nimanka raaciyaadkoodu daajiya say bartii geeyaan bartii bay geeyaan ka intay daagaanba way la daajiyaan hadhowtunbay haddana soo kala noqdaan iyagoo qaarna ay halkey kala marayaan qaarna ay gologolsan yihin cajaban ha laakiin ma gartaan halkay barakadu ku jirto barakada iyo barakooyinka badan iyo waxaan la qayman karin oo aada u fara badan ayaynu insha allah ku arki doonaa casharada soo socda ilaa uu afar sano gaarhayena rasuulku calayhi salaatu wasalaam halkaa ayuu joogay afar sano ayay soo celisay markay ku soo celisay hooyadeedna hooyadiina cosi bay soo raacaysa ay leedahay ha lay daayo waa loo daayey isagoo sanad kala gaadhin ayadoo ordaysa keenta sababta u keentayna wax kale may ahayn laba malag baa u yimi way qabteen isagii inankii yarahay kale walaalahayeen ay xagga caanaha ku walaaloobeen ayaa ayay u yimaadeen ilmihii kale wuu firdhaday way qabteen imamary cadcad waa malaa'ig isku soo shabahday bini aadan deetana laabtay dilaaciyeen isagoo ilmi yar abaarkayo sii ordaya ay dilaaciyeen qaylu ku dhuftay inankii yaraa qurayshta ahayn walaala ahayn waa la qashay ay ku dhuftay iyadoo la ordaayo ayaa lasoo orday deetana waxay u yimaadeen rasuulka markaa intuu kacay weli miyir doorsoon waxoogay wejigiisu aanu caadigii ahayn malaa'igtu waa u yimaadeen qalbigiisa iyo wadnihiisay soo saareen way meedheen xigmad bay ka buuxiyeen waa ku celiyeen waa qalliin inagu laga yaabo xilligeenna inaan lala yaabin oo inagu cidaan malaa'igna ahayn oo bini aadana ayaa qalliin sameeya oo deetana qofkii dib u tola oo haddana hadhowto iska kaca laakiin xilliye hore waa lala yaabi laha laakiin waa awood ilaahi ah oo alla subxaana wa tacala u howleereeyey isagana inagana isaga ayuunbayna baray ee khulaasada ayaynu kusoo urureyna wulida bimakkata maka ayuu ku dhashay caam alfiili wa ardacatu waxaa nuujisay suwaybat alaslamiya uma xalimatu sacdiya inaasaynu kusoo urureyna subxaana rabbika rabbi lcizati cama yasifuun wasalaamu bismi illaahi araxmaani araxiim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد أن خلاصة نور اليقين من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نكسو جرني وحين سوقعني عشر كي أفراد oo ciwaankiisu yahay wafaatu ummihi wafaatu geeridii ummihii rasuulka hooyadii ku timi sala allahu calayh wasalam wa xadaanatuhu iyo rasuulka xanaanayntiisii iyo mas-uuliyaddii laga hayay tuwafiyad waxaa geeriyootay ummuhu hooyadii sala allahu calayhi waaalihi wasalam walxaal huwa rasuulka oo fi saadisati lixaad ku jira min cumrihi da'diisa sanadkii lixaad walxaal hiya iyadoo raajicatun ka soo laabatay min almadiinati madiina waqad dahabad waxay tagtay ila almadiinati madiine ayay tagtay lisiyaarati si ay u booqato qabri abiihi qabrigii aabbihi wa macaha waxaa la socday jadduhu cabdulmualib awowgii cabdulmualib waqad dufinad waxaa lagu aasay waa hooyadiie bilabwaa'i meesha laydhaa abwaa wa hiya abwaaduna qaryatun waa tuulo bayna makkata waalmadiina maka iyo madiine u dhaxaysa faxadanatu waxa xanaanaysay ummu ayman oo ahayd khaadimatu shaqaalihii abiihi aabbihi cabdillaahi qaybtan afraad markaynu soo aragnay dhalashadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo xilligii uu dhashay iyo xaaladihii ku xeernaa dhalashadiisa iyo ciddii ugu horraysay nuujisay waxaynu u gudbaynaa sanadkii lixaad oo ay dhacday dhacdo aad iyo aad u muhiima oo ah geeridii rasuulka calayhi salaatu wasalaam hooyadii ay geeriyootay sanadkii lixaad markuu isagu ahaa da'diisu ayay geeriyootay geeri xanuun ku yimi awgeed ayay u geeriyootay inta aanu xanuunku ku imanna waxay gashay safar safarka waxaa ku weheliyey ummu ayman iyo cabdulmualib marka ummu aymanna waxa weeyaan waa gacan yare waa shaqaale cabdulmualibna waxa weeyaan waa mas-uulkii guud ee ilmahana awow aha iyadana sodog u ah sababtay madiine ka doontay laba xadiis baa tilmaama xadiis waa kan kitaabku inoo qorayo liziyaarati qabri abiihi aabbihi waxaynu soo marnay inuu madiine ku aasnaa inay qabrigii soo eegto oo haddii la ydhaha soota aan qubuurta la soo eegin en la siyaaranin qadiyaddu waxa weeyaan islaamnimada ka hor islaamnimada ka hor way booqan jireen ma ahe way ku wareegi jireen hadday doonaan iyadu markaa dee diinimo ma ool diintii nabiyullaahi ismaaciil in yaroo laga soo gaadhay oo intiina ay kharribeen ayay hayeen asalkeeduna ziyaarat alqubuur waa mid sharci ah iyo mid bidca ah ta sharciga waxa weeyaan qabri aan safar loo gelayn inaad soo eegto oo uu aakhire ku xasuusiyo iyo halka lagu dambaynayo ka bidcadiina waxa weyaan in loo safro ama lagu ag cibaadaysto ama wax laga dalbado riwaayadaas laakiin qawaaniinta xadiiska waa riwaayo aan ansixin oo daciif ah riwaayata ibnu isxaaq uu warinayo oo culimmadu ay xoojinayaan ayaa waxay leeyihin tusiiruhu akhwaalahu bani cadiy bni najaar rasuulka aabbihii cabdillaahi qolooyinkii dhalay oo ansaara gaar ahaan khasraj gaar ahaan jilibka la ydhaha bani najaar ayayayay soo tusaysay ilmahan oo wiilkoodii ka tegey ee iyagu ay u noqonayaan ree'ayeyda ayaa ayay soo tusaysay riwaayadaasaa xoog badan oo la qaadan karaa iyadoo ay caynkaa tahay ayaa markay madiine waxoogay ka soo socdeen ayay xanuunsatay bil baa halkii la sugaayey oo ay dul fadhiyeen cabdilmudalib iyo ummu ayman madabeete waxa u yimid tii alleh waa ay geeriyootay wiilkii yaraa rasuulka ilaahay sala allahu caleyh wasalam noqonayay marka dambe wuxuu ku wareegay gacanta awowgii iyo ummu ayman oo ilaalinaysa meesha lagu aasayna waa abwaa waa tuulo u dhaxaysa maka iyo madiina wuxuu soo wariyay abu hurayra radia allahu tacala canhu waxaa laga soo wariyaa inuu yidhi zaara nabiyu qabra ummihi rasuulku wuxuu booqday sala allahu caleyh wasalam qabrigii hooyadii gaar ahaan abwaad waxay xigtaa xagga maka xudaybiya u dhowde sanadkii lixaad ee xudaybiya ayuu qabrigii hooyadii booqday fa bakaa wuu ooyey raxmad iyo naxariis wa abkaa man xawlahu ciddii ka ag dhaweynaya saxaabadana wuu ka oohiye oohintiiba iyaguna ay aad ula qiiroodeen dabeete wuxuu idhi rabbigay waxaan weydiistay inaan ilaahay dembi dhaaf u weydiiyo waa layga diidey dabeete waxaan weydiistay inaan booqdo waa lay ogolaaday ee fazuuru lqubuura fa inaha tudakirukum alaakhira qubuuraha booqda aakhirayda xasuusinaysaa marka waxaa halkaa caddaynaysaa inay rasuulka hooyadii ku dhimatay xiina alfatra xilligii fatrada iyo waktigii aan nebiba jirin inay dhimatay faxadanatu waxaa xanaanaysay ummu ayman ummu ayman baa xanaanaynaysay khaadimatu abihi cabdillaah ummu ayman waxa weeyaan baraka alxabashiya gabadha la ydhaha baraka alxabashiya khaadimadna may ahayna waxay ahayd addoon uu lahaa rasuulka aabihi sala allahu caleyh wasalam waxay noqotay saxaabiyad aad iyo aad rasuulku u jecel yahay oo gurigeeda booqdo uu hoy iska seexdo oo uu ku qayluushado duhurkii iska jiifsado wuxuu markii dambe siiyey sayd ibnu xarisa saydna waxaa u dhashay usaama ibnu zayd rasuulka oo yar bay ilaa ay hayn jirtay intuu noolaaba way noolayd mudday ka sii dambaysay ilaa abubakar iyo cumar ay u tegi jireen markuu rasuulku dhintay bay u tegeen dabeetna waxay iska waraysteen geeridii dhacday dabeetna waxay tidhi anigu ka ooyi maayo rasuulku inuu geeriyooday waayo ilaahay baa qur-aanka inoogu sheegay innaka mayitun wa innahu mayituun laakiin waxaan ka ooyayaa waxyiga xidhmay rasuulka noloshiisa waxaa ku xidhnaa waxyi baa soo degayey sharcigaa intaas soo kordhaayey kolba aayad baa soo degaysay dhimashadiisa waxaa kaloo raacay waxyigii marka saxaabiyadaasina waxay lahayd qiimaha aadka u badan oo ah inay rasuulka sala allahu aleyh wasalam yaraantiisii ay gacanta ku haysay oo ay xanaanaynaysay wuxuu leeyahay markaa sheekhu tuwufiyad waxaa geeriyootay ummuhu rasuulka hooyadii sala allahu aleyh wasalam walxaal huwa rasuulka oo fi saadisati min cumri lix jir ah wa hiya iyadoo raajacatun ka soo laabatay min almadiina waqad dahabad waxay tagtay ila almadiinati madiina lisiyaarati si ay u booqato qabri abiihi wa fii riwaayatin akhwaali abiihi wa macaha waxaa la socday jadhu cabdulmualib waqad dufinad waxaa lagu aasay bilabwa wa hiya qaryatu waa tuulo bayna makkata walmadiina maka iyo madiina udhaxaysa dhaxayntu maaha inay leeyahay way ku kala baran tahaye waxay dhacdaa un dhexdooda kay doontaa u dhawaatee xagga makaana u dhowdaha fa xadaratu waxaa xanaanaysay oo korinaysa oo kobcinaysa oo ilaalinaysay maadaama uu yahay ilmo yaroo lix jira oo u baahan ilaalo oo u baahan in la maaragtay gacanta lagu hayo maryihiisa iyo cuntadiisa iyo umuuro badan waxaa gacanta ku haysay umu ayman khaadimatu abihi cabdillaah alkhulaasa tuwufiyad ummuhu wa cumruhu sittu sanawaat hooyadii waxay geeriyotay rasuulka oo da'diisu ay tahay lix sannadood lix jir wa dufinat bilabwa fa xadanatu waxaanaanaysay umu ayman khaadimatu abihi casharka shanaad wuxuu leeyahay tarbiyatuhu wa wafaatu jaddihi tarbiyatuhu korintiisi wa wafaatu jaddihi iyo geeridii awowgii asalka tarbiya waa min rabbaa yurabbi tarbiyatan waa kobcinta waxaynu naqan kobcin wax la kobciyo oo marka kobcintu waxay noqotaa garaad ahaan iyo jir ahaanba marka tarbiyadu labada way noqonaysaa laakiin waxaa inta badan loo isticmaalaa xagga maanka iyo garaadka iyo mas